alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin wlaa cudwana ila clى اlظaalimiin ثuma الصlaaةu wالsalaamu clى cabd اllahi wrasuulih mxamadi wعlى آlih وصaxbih wslma تsliima kasiira ama bacdu ayuha اlmuslimuuna cibaad اllah itaquu llaha rabkm waraaqibuuhu fi الsiri wاlcalaaniya waatiicuuhu bimtithaali awaamirih wاjtinaabi ma nahaa canhu wazajar kama amara rabkm fi lqur'ani اlkariim kama amarakum rabkm fi lqur'ani اlkariim ya ayuha اnnaasu اtaquu rabakm اladii khalaqakm min nafsi waaxida wakhalaqa minha zawjaha wbah minhma rijaala kasiira wnisaءa wاtaquu اllaha aladii tasa'aluuna bih wاlarxaam in allaha kana calaykum raqiiba ayuha lmuslimuuna cibaad allah dhammaantiin waxaad ogsoon tihiin oon idinka qarsoonayn khudbadda jimcuhu qiimaha ay ku leedahay islaamka dhexdiisa iyo halka uu dejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ku magacaabay dikri ay waajib tahay dadka muslimiinta ah inay uga tagaan adduunyadooda mubaaxa ah yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascaw ilaa dikri اllahi wadaru lbeyc ilaahay wuxuu yihi isagoo la hadlaya muuminiinta muuminiinta ay marka loo dhawaaqo salaada jumcaha ilaahay dikrigiisa xaggiisa u socda ka taga iibkiiyo waxyaabaha la midkaa sidaasi ayaa khayrkiiyo wanaaggu idinku jira dikriga ilaaha aayadda loogu sheegay aayadda lagu sheegay waa magac ay hoos imanayaan khudbat ljumuca wa salaatu ljumuca khudbadda jumcaha iyo salaada jumcuhu khudbat ljumucati ya cibaad allah cibaadaة min ajli اlcibaadaat wa hiya cibaadaة mutacadiyaة nafc waa cibaado ka mida cibaadooyinka waaweyn waana cibaado nafcigeeda iyo waxtarkeedu aanu ku koobnayn qofka jeedinayo qura ee nafcigeedu uu gaadhayo dadka muslimiinta ee dhegaysanaya tacliima wa tadkiira targiiba wa tarhiiba waxay ka kororsanayaan cilmi waxay ka kororhsanayaan baqa ilaahay cadaabkiisa ay ka baqaan iyo rajo ay ka qabaan ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa waxa ay ka kororhsanayaan xusuusnaan ilaahay ay xusuusnaadaan subxaanahu wa tacaala waxay ka toosinaysaa khudbadda jumcuhu khafladda iyo mooganaanta ku dhacday maalmaha toddobaadkee ka horeeya yowmuljumuca labada jumco inta udhaxaysa ayuha almuslimuuna cibaad allah waxaynu ogsoonnahay qof khudbadeeya oo adduunyadan soo maro qofkii u cilmiga badnaa uguna nusxiga iyo wanaag ka talinta badnaa uguna daacadsanaa uguna ikhlaaska badnaa uguna fasaaxada iyo aftahanimada badnaa inuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaana nabiyuna calayhi asalaatu wasalaam khayra annaasi hadya rasuulkeennu wuxua dadka ka u khayr badan marka la eego waddada uu maray fii jamiici umuurih arrimihiisoo dhan dhinac kastoo laga istaagaba wa aqwamahum ariiqa wa ansaxahum linnaas waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu wadda toosan waxaanu ahaa ka addoomaha wanaagooda iyo dantooda ka taliya isagoo wax allaale wuxuu arrinkaa ka hagranaya aani jirin mar hadduu sidaa hashaki kuma jiro inay ahayd khudbadiisu calayhi salaatu wasalaam khudbadda khudbad u wanaagsan usluubkiisa fi lkhudbana inuu ahaa usluubka u fiicana u sarreeya waxaa la gudboon dadka khudbadeeya ummadda manaabirta u fuula maanta inay bartaan hadya nabiyi sala allahu calayh wasalam fii khutabihi laa siyama fii yowmi ljumuca nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dariiqiisu siduu ahaa iyo usluubkiisu iyo dhaqankiisu markuu ummadda u khudbadaynayo gaar ahaan khudbadda jumcaha oo iyadu soo noqnoqonaysa oo usbuuc kastee dadka muslimiinta lala soo hor istaagayo waa inay fahmaan oo si dhaba ay u bartaanoo kutubta ay ka akhriyaan almaqsuud alacdam min khudbati ljumuca ujeeddada u weyn ee laga leeyahay khudbadda jumcaha arrintaasi waxay u suurtogelin doontaa inay ku daydaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fii khuabihim fi ljumaci wagayriha khudbadaha ay jeedinayaan ama jumco ha noqoto ama wakti kaleba ha noqoto waxaanay khudbadooda u yeeli doontaa nuxur iyo nafci iyo waxtar sidii ay khudbadda nebiguba calayhi salaatu wasalaam u lahay taa waxaanay ka badbaadin doontaa an yaqacuu fi ma yukhaalifu hadya nabiyi fii khubati ljumuca inay ku dhacaan wax khilaafsan shareicadii nebi maxamed lagu soo dejiye waddadii uu maray gaar ahaan khudbadda jumcaha marka laga hadlaayo sidaasoo kale waxaa la gudboon dadka masaajidada yimaada ee khudbadaha jumcaha xaadira inay iyaguna si dhaba u bartaan ay u fahmaan kayfa kaanat khudbatu nabiyi sala allahu calayh wasalam fi ljumcati wagayriha sideebay ahayd khudbadii nebigu calayhi salaatu wasalaam si ay u kala gartaan cidda khudbadoodu ay waafaqsan tahay khudbadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee khudbadoodu ay tahay mid wuxu taraysa oo ay wax kala soo noqonayaan marka salaada jumca laga baxo iyadoo dareen u galay cilmi u kordhay iimaan u ziyaaday khushuuciyo alla kacabsi ay masaajidka ka baxayaan iyo cidda khudbadoodu ay khilaafsan tahay khudbadii nebiga calayhi salaatu wasalaam taasina waxay u suurto gelinaysaa an yakhtaaru lkhatiib aladii tuwaafiqu khudbatuhu khudbata nabiyi sala allahu calayhi wasalam inay doortaan khaiibka khudbadiisu ay waafaqsan tahay khudbadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka badbaadinaysaa arrin halisa oo maanta ay ku dhaceen in fara badan oo ka mida dadka masaajidada taga maalmaha jumcaha arrinkaasoo ah tadyiicu acmaarihim maca suraaqi alacmaar inay cumrigoodii dayaceen qaaliga ahaa weliba maalin qaaliya iyo wakhti qaaliya oo cumrigoodii ay ku dayaceen kuwa cumriga dadka xada agtooda waxay culimmadu sheegeen oo si cad kutubta ay ugu caddeeyeen kuwa waxada kuwa u dariirinayihiin kuwa dadka cumriga ka xada ee cumrigooda ka dayaca ee dadka cumrigooda kaga dayaca fii ma laa yanfacuhum fi laakhira walaa yuqaribuhum ila allahi tabaaraka wa tacaala walaa yakunu lahum zaadan ilayh waxaan ilaahay u dhoweyn ahayn oon aakhiro anfac ahayn oon sahay u noqon ahayn isla markaa adduunyadooda mubaaxa ahna aan waxba ku kordhin ahayn waxaanay tusaale uga dhigaan culimmadu kuwa khudbadeeya ee khudbadoodu aanay waafaqsanayn hadyigii sunnihii waddadii khudbadda nabigeenna calayhi salaatu wasalaam boqolaal qof baa masaajidkii soo galay oo fadhiistay haddii la weydiiyo masaajidka marka ay ka dareerayaan khudbaddaa maanta maxaad ka kororsateen cilmi maxaa idinka kordhay aada diintii ilaahay soo dejiye aada u yeelateen inaa iimaankiina wax ma ku ziyaaday alla ka cabsi ma idin kordhay dareen ma idin galay ilaahay subxaana wa tacaala ma xusuusateen waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan intaaba inay kaga jawaabaan maya alam tusraq xaqan acmaaruhum kuwaa dhab ahaan miyaan la xadin cumrigoodii oo aan laga dayicin oo aan laga lumin ayuha lmuslimuuna cibaad allah nabiyuna wa xabiibuna muxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu sugi jiray maalinta jumcaha inta ay dadku masaajidka kusoo ururayaan ay isu imanayaan masaajidka dadka lama sii fadhihi jirin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khudbadda jumcahana kama soo horeyn jirin wakhtigii uu khudbadayn lahaa marka la gaadhu masaajidka soo geli jiray kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhulka ma fadhiisan jirin kursina looma dhigi jirin sida in badan oo khudabada ka midii maanta ay sameeyaan mimbarka uu ka khudbadaynaya dushiisa ayuu u bixi jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mimbarka marka uu u baxo khudbad ma bilaabi jirino waa fadhiisan jiray dadka intuu salaamo ayuu fadhiisan jiray dadka ayaanu kusoo jeesan jir uu soo qaabili jiray nabiyuna maxamed caleyhi salaatu wasalaam muadinka ayaa aadaanka bilaabi jiray muadinku markuu aadaanka dhammeeyo hal aadaan baana la eedaami jiray wakhtigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam taasina mid laysku khilaafsan yahay maaha markuu muadinku aadaanka dhammeeyaba rasuulku caleyhi salaatu wasalaam khudbadda jumcaha ayuu bilaabi jiray ma jirin wax wakti oo udhexeeya aadaanka jumcaha iyo khudbadda jumca ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu khudbadaynayo kaana calayhi salaatu wasalaam yakhtubu qaa'ima sida saxaabada rasuulku ay soo wariyeen fadhi weligii kuma khudbadayn isagoo taagan ayuu rasuulku khudbadayn jiray waxaanuu khudbadayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba khudbadood oo fadhi uu udhaxaysiiyo labada khudbadood kala sooca isagoo fadhiyana ma khudbadayn jirin saddex khudbadoodna nebi maxamed ma khudbadayn jirin faman khaطba jaalisan faqad waqaca fi lbidca waaxdatha fi diin illah qofka isagoo fadhiya dadka u khudbadeeyaa bidcuu ku dhacay diintii ilaahayna waxbuu kusoo daray khudbadiisuna khudbadii nebi maxamed way khilaaftay saxaabada rasuulkuna qofka ay arkaan isagoo fadhiya oo fadhi ku khudbadaynaya hadallo adag bay ka odhan jireen kacab ibnu cujra waa saxaabi caan oo saxaabada rasuula ka mid a maalin jumca buu soo galay masaajidka iyadoo cabdiraxmaan ibnu ummi lxakam ninkii la odhan jiray uu fadhiga ku khudbadaynayo faqaala radia allahu canhu unduruu ilaa hada alkhabii unduruu ilaa hada alkhabii yakhtubu qaacida waar bal ninkaa xun eega buu ihi xumaantu buuxisay isagoo fadhiya ayuu khudbadaynayaa ilaahayna subxaana watacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay khudbaddu inay tahay mid taagniin lagu khudbadaynayo taagniin ku dhacaysa waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima nebi maxamedna taagnidaasuu ku khudbadeeyey qofka saddex khudbadood khudbadeeya mid aadaanka ka horeysa iyo laba aadaanka ka dambeeya oo weliba maqsuudka u weyn uu yahay ta aadaanka ka horeysa oo nuxurkii iyo ujeedadiisii taa uu ku sheegayo hada ayda khaalafa hadya nabiyi sala allahu caleyh wasalam ha laga soo saaro kutubta axaadiidta nebigu ay ku qoran tahay kutubta fuqahadu ay axkaamta khudbadda kaga hadlaan mid u gaara iyo mid guudba way fara badan tahay ma jirto meelay islaamka kaga xusan tahay saddex khudbadood oo ay leedahay salaat ljumuca ama yowm ljumuca mashruuca salaada ciidda horteed ayaa umarada ama madaxda qaarkood ay khudbadeeyeen nebiguna caleyhi salaatu wasalaam salaaduu ciidda horreysiin jiray khudbadiisuna way dambeysay arrinka noocaasana waxaa kuwaa ku kalifay waxay dhahan dadkaan noo fadhiisanahayn oona dhegaysanahayn sida dadka qaarkood maanta ay ku saabeeyaan hadday ciid tahay iyo hadday jumco tahayba asxaabtii rasuulku ridwaan ullaahi calayhim arrinta noocaasa way ka diideen in salaada ciidda khudbadi ka horeyso salaada khudbadda ciidda ama aadaanka jumcaha aadaanka jumcaha inay khudbadi ka horeysaana waa la mid saddex khudbadood khudbatun qabla alaadaan wa khudbataani bacda alaadaan waa mid ka mida bidacii uu rasuulku inooga digay wa iyaakum wa muxdathaati lumuur iska ilaaliya waxyaabaa diinta lagu soo daray waana midaanu ilaahay ka aqbalahayn qofka samaynaya suu rasuulku inoo sheegay man camila camala laysa calayhi amrunaa fa huwa rad wuxuu doonayaba ha ku sababeeyo nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam mimbarka markuu u baxo indhaha casaan jiray wa kaana yacluu sawtu khudbadiisu mid qabow may ahayn oo lagu gamo khudbadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid diiran bay ahayd oo dadka soo jeedinaysa oo toosinaysa oo dareen gelinaysa may ahayn sheeko caadi oo dadka lala soo hor fadhiisto oo sida caadigee dadku marka ay wada sheekaysanayaan ay u wada hadlaan oo kale dadka loola hadlo iyadoo mar walba rasuulku eegi jiray mawduuca uu ka hadlaayo wuxuu ahaan jiray nebi maxamed marka uu khudbadaynayo sidii mid dadka uga digaaya col ku soo socda kaanahu mundiru jeysh yaquulu sabaxakum wa masaakum waxaad moodaysaa inuu yahay mid ciidan dadka uga digayo leh haddaanu ciidankaasi idinku waaberiisan caawu idin miraya wuxuu isticmaali jiray jawaamicu lkelim hadallada kooban ee macnahoodu ballaadhan yahay wa axyaanan kaana yakhtubu bilqur'aan mararka qaarkoodna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku khudbadayn jiray qur-aanka kariimka ah wax kaleba isagoon akhriin walihaada bay culimmadu ku daraan sifaadka iyo shuruudda looga baahan yahay qofka ummadda u khudbadaynaya inuu aqoon dhaba u leeyahay hadalka ilaahay oo qur-aanka ah iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aanu ahayn mid aan kala saarahayn xadiidka sugnaadiyo ka kale ee wuxuu kitaab ku arkaba dadka mimbarka ula fuulaya maalinta jumcaha oo xadiidka mawduucee la dejiyeen jirin iyo ka daciifka iyo qisaska aan sal iyo raatoona lahayn mid ummadda la soo hor istaagaya inuu noqdo aada bay uga digeen ahlulcilmigu waxaanay ku dareen ceebaha ay khudbadaha qaarkood leeyihiin min cuyuubi bacdi lkhuab waxaa kaloo nabigeenu u ahaa calayhi salaatu wasalaam ayadaha qur-aanka mid meeshooda dhiga ee muu ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid aayadaha qur-aanka u deliishada waxaanay daliilu ahayn oo aayadaha qur-aanka luqunjimbaadha oo meesha isagu uu doonayo maro muraadkiisa iyo qasdigiisa ula kaca khudbadda rasuulku waxay ka marhnayd munkar oo dhan munkaraadka u waaweyn ee dadka qaarkood khudbadahooda maanta galana waxaa ka mid a inay waxyaaba muqadasaadka islaamka iyo lama taabtaanka diinteenna ka mid a sidaa ay mawduucyo kaleo ujeeddo ay ka leeyihin ay uga hadlayaan inuu hadalku ula galo waxaan dhegaystay khudbad jumcihii hore masaajid laga jeediyey aada iyo aad baan uga murugooday waxaanan aada uga yaabay boqolaal qof oo dhegaysanayay hadalkaasi halista uu leeyahay si aanay u dareemin nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaa waa inuu xaq dhowro hadalka uu kula hadlayaana hadal xurmo qadarin iyo weyneyna ay ka muuqato waa inuu noqdo hadallada halista ah ee miisaanka shareecada haddii la saaro xukum halisa qaadanaya qofku waa inuu ka digtoonaado nebi maxamed laguma sifayn karo inuu isku dayey inuu tala maroorsado kadibna waxyigu arrinta noocaasa uu ka hor istaagay iyadoo weliba arrintaa loo daliishanayo qur'aan laa yadullu calaa dalika min baciidin walaa min qariib yaa nebi maxamed talada ku haystae uu ka maroorsanayay isagaa rasuulkii ilaahay ummadda u soo diray isagaa lagu soo dejiyey qur'aanka faray arrimaha aanuu waxyi si dhaba u taaban inuu kala tashado saxaabadiisa washaawirhum fi lamr faidaa cazamta fatawakal cala allah sidee loo odhan karaa nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam isku dayay talada inuu maroorsado dabeetana ama nebi maxamed buu qur-aanku si cad uga diiday inuu talada maroorsado macnaheedu yahay wuxuu isku dayay inuu talada maroorsado oo qur-aanka ayaa ka hor istaagay qofka muslimkaa ila khudbadii nebigu waa axaadiidan kutubta ku qoranuun oo khudbadii nebigu calayhi salaatu wasalaam jumcaha uu ku khudbadayn jiray may lumin qofka akhriya axaadiida uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku khudbadeeyey waxa uga dhex muuqanaysa ujeeddada u weyn ee khudbadda jumca laga leeyahay inay tahay marka koowaad xamdullaahi wathanaau calayhi watamjiidu addoonku inuu noqdo ka khudbadaynaya mid ilaahay ammaano ammaantiisa ku celceliya oo weliba kusii celceliya tamjiidku waa mar saddexaad iyo ka badan in lagu celiye maqsuudka u weyne laga leeya khudbadda jimcuhu inay tahay tacliimu nnaasi qawaacid alislaam wa axkaamahu wa sharaa'icahu dadka in la baro qawaacidda iyo tiirarka islaamku uu ku taagan yahay iyo sharaa'icdii axkaamta ilaahay uu soo dejiyey maqsuudka u weyne laga leeyahay inuu yahay wacdu nnaasi wa tadkiiruhum wa xahuhum calaa taacati illahi tabaaraka wa tacaala addoomaha in la waaniyo hadal qalbigooda jilciya lagula hadlo oo aakhiro xusuusiya oo baqogeliya oo rajogeliya addoomaha in ilaahay la xusuusiyo iyo yowmul aakhir addoomaha in lagu dhiirigeliyo ilaahay subxaana wa tacaala inay adeecaan oo amarkiisa ay qaataan fii kulli jumuca addoomaha ilaahay in looga digo taxdiiru min mawaaridi qadabihi wa ciqaabihi in looga digo waxyaabaha sababuu noqonaya ilaahay inuu cadhoodo oo ciqaabka ilaahay uu ku dhaco fi dunyaa aw fi laakhira in loo caddeeyo addoomaha jazaau lmuiic ka ilaahay adeeca abaalmarintiisa wa cuquubat alcaasi iyo qofka ilaahay caasiyo ciqaabka ku dhacaya addoomaha in looga dego looga digo alakhtau lmuntashira fi lmujtamic khaladaadka iyo arrimaha shareecada khilaafsan ee bulshada dhexeeda ku faafsan iyadoo se u kala waaweyn u kala halisaysan in loo kala horaysiinayo oo loogu horaysiinayo dadka in looga digo shirkiga ka ay ku hadlaan iyo ka ay sameeyaan iyo ka quluubta ay ku haystaan ay ictiqaadsan yihiin iyadoo lagu xigsiinayo dadka in looga digo xagga kala horumarinta bidcada famaa khalat khudbatun min khutabi nabiyina sala allahu caleyh wasalam min altaxdiiri min albidca khudbadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee jumcuhu marnaba kamay madhnaan jirin dadka inuu uga digo inay ilaahay ku caabudaan waxaanu ilaahay sharciyey siday u noqonaysaa khudbadaan weligeed lagu soo hadal qaadin ka digista shirkiga iyo ka digista bidcadu siday u noqonaysaa khudbad waafaqsan khudbadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa mimbar mimbarkaasi waa mimbar aan xaqiisii la siin cidda hoos fadhidaana waa mimbar ay cumrigoodii ku hoos dayaceen mar haddaan maalinna loo sheegaha in tawxiidka bitafsiil shirkigana aan looga digahayn xataa hadday garanayaan nebi maxamed ba saxaabadiisu la hadlayay haddana shirkiga mar walba waa ka hadlaayay iyadoon looga digahayn saasoo kale bidcada saasoo kale macaasida iyo munkaraadka dadku sharciga ilaahay ay ku khilaafayaan ee noocyadeedu ay badan yihiin khudbadda jumcaha dadka waa in lagaga waaniyo waa in dawadeeda dadka loo caddeeyo iyadoo mar walba la ictimaadayo la cuskanayo alwaxyeyn lalxamaasa walalcawaatif xamaasad iyo caadifad iyo aragtiyo kale iyadoon arrinka noocaasa aan lagu dhisahayn hada ya cibaad allah شhayء mجml min اlmaqsuud اأcظam min khطbaة الجumuعة waa in kooban oo duuduuban oo ka mida ujeedooyinka u waaweyn ee khudbada jumca laga leeyahy khudbada intaa laga waayaa maqsuudkiiyo ujeedadii loo sharciyeeyey may xaqiijin qofka jeediyena waajibkii ilaahay uu saariyo amaanadii iyo mas-uuliyadii kamuu soo bixin qofka dhegaystayna qof cumrigiisu ku lumiye way waxba kamuu faa'iidin waxaynu insha allah bal sawiri doonaa sida culimadu ay sheegeen culimada ka waramay hadyigii nebiga dhaqankii nebiga calayh salaatu wasalaam fii kulli amrin khudbadii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay had yo jeraale ku wareegi jirtay ee ududhaxaad u ahaa iyo waxa ay ka koobnayd iyo arrimaha ay xaqiijin jirtay ee dadka dhegaysta ay ka faa'idi jireen aqulu qawlii hada waastaqfir اllaha lii walakum الحمد لله حق حمده وله الشكر على آلائه ونعمه ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله ابن القيم رحمه الله وإمام أهل الحديثة تاريخ يهنا سنة يقانة نبينا عليه الصلاة والسلام dhaqankiisii hadday cibaado tii hadday mucaamalo kala tahayba aada uga warramay si dhaba oo qurux badanna dadka ugu suureeyey islamarkaana had iyo jeraale u raaciya duruusta iyo casharada ay tahay dadka muslimiintaah inay ka bartaan arrintaasi kutubtiisa in badan waa ku taallaa waxaase calanka u sida kitaabkiisa qiimaha badana la yidhahda zaad ulmicaad fii hadyi khayri alcibaad waa kitaab ay tahay qof kasta oo muslimi inuu akhristo si uu uga barto dhaqankii nebiga fi lcibaadaati wa fii hayriha wuxuu ka warramay oo kitaabkiisa uu kaga warramay hadyu nabiyi sala allahu caleyh wasalam fii khutabihi dhaqankii uu nebigu lahaa markuu khudbadaynayo iyo sunnadiisu sida ay ahayd khudbadihiisa khudbadda jumca iyo kuwa kaleba wuxuu sheegay ibnulqayim khudbadda nebigu marka si guud loo qiimeeyey inay ku wareegaysay xamdullaahi wathanaa'u calayhi biaalaa'ih wa awsaafi kamaalih wa maxaamidih ilaah in lagu ammaano subxaana wa tacaala nicamkiisa iyo sifaadkiisa dhammayska tiran wa tacliimi qawaacid alislaam iyo dadka in la baro qawaacidda islaamka sida arkaanu lislaam iyo furuucdooda mar walbana la xusuusiyo tawxiidka dadka in la baro iyo itibaaca oo labada asale diintu ay ku dhisan tahaya ilaahay keliyeyntiisa iyo raacitaanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hada huwa aladii yanfacu nnaas kaasaa dadka waxu taraya sahay aakhirana u noqonaya sheeko iyo akhbaar alqanawaat wa akhbaaru alidaacaati waljaraa'id mimbarkan haddii lala soo fuulo dadka maxay u siyaadinaysaa dadka khudbadda jumcaa yimi iyaga ayaaba qofkan uga ogaal badan bal u fiirsa axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaad ku arkaysaa isagoo nebigu mar walba khudbadda jumca kaga sheekaynaya gaaladii waxaasay sameeyeen ninkii madaxda ah halkaas waxaasuu sameeyey abadan arrintu hadday tahay arrin xukum sharci uu ku tacalluquu la xidhiidho rasuulku wuxuu sheegi jiray iyadoo maqsuudkuu yahay xukunka sharcigaa dadka inuu caddeeyo waxaan tusaale usoo qaadan karaa wuxuu rasuulku saxaabada u sheegay boqorkii reer faris u talin jiray inuu geeriyooday ujeeddadiisu maaha nin warkaa u sheego waxay ka faa'iidayaan baan jirinba mar hadday dowladdooda dhisan tahay laakiin xukum sharciya buu doonayay inuu caddeeyo oo wa amaruu calayhim ibnatahu waxay amiir ka dhigteen inantiisii saasuu uhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam walan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a hada huwa almaqsuud min hada alkhabar mana liibaanayaan qowm taladoodii ruux dumara u dhiigtay laakiin sheeko wax xukumo qofku uu kala baxayo aanay jirin oo sharciya oo loo raacinayo o loo caddaynayo iyadoo loo sheegayo daliila dalika min alkitaabi wasunna iyo wararka dadku iyaguba inta ay dhagaystaane wakhtigoodii in badanoo ka mid ay kaga luntay mimbarkii jumcaana haddii lala soo fuulo fa yaa khasaarataah khudbadda rasuulku waxay ku wareegaysay dikru ljannati wannaar walmacaad walmas'ala dadka in la xusuusiyo jannada iyo naarta iyo inay adduunyada ka tegi doonaanoo xagga ilaahay loo celin doono waana arrin qur-aan kusoo noqnoqotay wa hada huwa aladii yanfacu nnaasa wa yuslixu dunyaahum waata dadka anfacaysa taasi adduunyadoodana hagaajinaysa inay aakhiro xusuusnaadaan wixii loo diray inay sameeyaan bay kalifaysaa waxa loo diidayna xakamay uga noqonaysaa way ka celinaysaa su-aasha qabriga lagu weydiinayo ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka u sheegi jiray wuxuu rasuulku dadka mar walba u dardaarmi jiray bitaqwa allah ilahay inay ka baqdaan oo shareecada ay ku camal falaan halka maanta in badanoo khudabada ka midi dadkan soo hor fadhiistayba aanay iyaga toos ula hadlahayn war ilaahay ka baqda war waxaas waa xaaraana iska daaya war waajibkaasaa dhexdeenna ku dayacana sameeya war diinta ha la barta ha lagu dhaqmo hadalladaasi aanay dikri iyo xusba ku lahayn khudbadda dhexdeeda ee cid kale un looga sheekaynayo qofkii cid kale unbaa looga sheekaynaya oo khaladaadkiisa iyo ceebihiisa loo soo bandhigaya khudbaddii jumcaha khudbadda nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay caddaynaysa waxyaabaa sabab u noqonaya buu yidhi cadhada ilaahay addoomaha inay ku dhacdo iyo waxay raalli ahaansha ilaahay ku helayaan facalaa hada kaana madaaru khudbatihi buu hadalkaa ku gebagabeeyey arrinkaa aynu sheegnay ayaa udubdhaxaad u ahaa khudbaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam khudbadda nebiga waano wax qalbiga dhaqaajiya iimaan kordhiya alla ka cabsi khushuuc aakhiro dadka xusuusiya maarnaba kamuu madhnaan jirin mawduucu doonayaba nebigu calayhi salaatu wasalaam si gaaraha uga hadlaye ilaa arrinta noocaasi ay ku kaliftay culimada islaamku markay ka hadlayaan axkaamta khudbadda inay yidhaahdaan almawcidatu ruknu min arkaani alkhudba waanadu almawcida waa alkalaam aladi yuraqiqu lquluub wayashtamilu cala altargiibi waltarhiib waa hadalka dadka quluubtooda dabciya ee quluubtoodu inay dabacdo baqa uu galo sabab ugu noqda ama rajo weyn oo dalab iyo baadidoon sabab ugu noqotaa inay gasho ee koobsanaya in dadka la jeclaysiiyo maa cinda allahi tabaaraka wa tacaala waxa ilaahay agtiisa yaala lagana baqogeliyo ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa waa tiir tiirarka khudbadda ka mida bay yidhahaan ahlulcilmiga badankoodu akaru ahli lcilm oo haddaanay khudbadda kuba jirinba oo laguma soo hadal qaadin khudbadaasi khudbad ansaxdayba noqon mayso wa min uma halkaa iyadoo laga duulayo salaaddii jumcuuna ansixi maysa bay leeyihin waayo khudbaddu shardi bay u tahay salaada jumce oo nebi maxamed marnaba ma tukan salaad jumce oo bilaa khudbada hadday khudbadii burto jumciina waa la burayaa isaguna ila wuxuu noqonayaa jumce bilaa khudbade wuxuu yihi jaabir ibnu samura saxaabiga la idhaahdaa كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس رواه مسلم نبي لaba khudbadood buu khudbadayn jiray oo inta udhaxaysana uu fadhiisto fadhi aan dheerayn labada khudbadood un kala soocaya nebigu qur-aan buu akrin jiray fi lkhudba yaqra'u lqur'aan fi lkhudba waa hadalkii ilaahay quluubta wuxu taraayey wayudakiru nnaas dadka ilaahay buu xusuusin jiray iyo aakhiro waanu waanin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana yaciduhum khudbadda nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd buu hi mar kale ibnu lqayim kaanat khudbatuhu inamaa hiya taqriiru liusuuli liimaan usuusha iimaanka iyo arrimaha ka farcama ayuunbaa khudbadda nebigu calayhi salaatu wasalaam ay dhidibada waasaysay aliimaan billah wmalaaikati wakutubi warusuli waliqaa'i wadikri ljanati wannaar wamaa acadda allahu liwliyaa'ih wa ahli aacatih waxay ka hadlaysay wuxuu ilaahay u diyaariyey kuwa uu jecel iyo toosan iyo ee adeeca iyo wuxuu ilaahay u diyaariyey kuwa cadowgiisa ilaahay caasiya haakada kaanat khudbat nabiyi calayhi salaatu wasalaam talow dadku markay khudbadaa dhegaystaan siduu xaalkoodu noqon jiray sida masaajidada qaarkood qosol jaanta ma wari jireen dadku markuu nebi maxamed u khudbadeeyo kalla uma kalla xaalad qosol khudbada nebigu dadka way ka rari jirtay ama sacabba ma garaaci jireen sida meelaha qaarkood ka dhacda tasfiiq fi lmasjid sacab garaac masaajidka dhexdiisaa sabab khudbada nebiguma u noqon jirtay sidii oo la joogo garoon kubadeed oo kooxda ciyaaraysa kooxda dhiiri gelinaysa sacabka ay u garaacayaan la wuxu uhi ibnulqayim isagoo ka warramaya khudbadda nebigu raadka ay kaga tegi jirtay dadka dhegaysta quluubtooda fayamla'u lquluuba min khutabihi iimaanan wa tawxiidan wa macrifatan billaah wa ayaamih nebigu wuxuu dadka quluubtooda ka buuxin jiray isagoo khudbadiisaa marinaaya iimaan oo iimaan baa u siyaadi jiray khudbadda nebiga markay dhegaystaan tawxiid keliyeyn ilaahay iyo quluubtoodu inay ilaahay ku xidhanto garasho ilaahay ay garanayaan bay ka ziyaadsan jireen ay ka kororhsan jireen waxay garan jireen ayaam allahi tabaaraka wa tacaala adduunyadan ilaahay subxaana wa tacaala intii ka horreysay dadka markaa khudbadda dhegaysanaya sida ilaahay uu ka yeelay ciddii adeecday ciddii caasiday ciddii amarkiisa khilaaftay ciddii fulisay taasay ka baran jireen khudbadda nebiga calayh salaatu wasalaam laa ka khuabi ayri allatii inamaa tufiidu umuura mushtaraka bayna alkhalaa'iq wakhtigiisii buu dadka qaarkood khudbadooda saluugsanaa ibnu lqayim raximah llah markaasaa wuxuu leeyay lamay mid ahayn khudbadaha cid kale ay jeediso oo ku saabsan umuur dadku ay wadaagaan oo qofka isaga si gaara arrimaha la sheegay aan ugu ziyaadinahayn wuxu uhi qofka u fiirsada khudbadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ila axaadiian unbay ku dhex jirtaaye iyo khudbadii asxaabtiisa wajadaha kafiilatan bibayaani lhuda wuxuu helayaa iyadoo qofka muslimka ugu filan hanuunka inay u caddayso waddada saxda ilaahay loo marayo ee aakhiro lagu badbaadayo iyo tawxiidka iyo sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala iyo usuusha iimaanka wuxuu helayaa mid ugu filan qofka muslimka wax ugu yeedha xagga ilahay dacwata ila allah oo xusuusiya ilaahay nicamkiisa alatii tuxabibuhu ilaa khalqihi wa ayaamih dadku khudbadda jumca waa inay ka dareeraan iyagoo siyaadsada jacayl ilaahay u qabaan subxaana wa tacaala iyo weyneyn iyo xishood ilaahay ka xishoonayaan marka la xusuusiya ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo xuquuqdiisa iyo nicamka ilaahay addoomaha uu siiyey wa ayaami alatii tukhawifu min basih marka dadka la xusuusiyo dhacdooyinkii ilaahay adduunyadan uu ka riday ee addoomuhu marka ay maqlaan ilaahay cadaabkiisa ka baqagelinaysay aqwaamtii hore sida ilaahay subxaana wa tacaala u galay ee amarkiisa khilaaftay waxaa khudbadda nebigu qofka ay ugu fileed inay xusuusiso ilaahay xuskiisa iyo umahadnaqiisa alladii yuxabibuhum ilayh taasoo ilaahay addoomaha uu ku jeclaanayo khudbadda maray ka dareeraan waa inay dareeraan iyagoo dadku ilaahay xusuusta oo ilaahay xusaya oo ilaahay nicamkiisa uga mahadnaqaya fayadkuruuna min cadamati illahi wa sifaatihi wa asmaa'ihi maa yuxabibuhum maa yuxabibuhu ilaa khalqih wa yaamuruuna min aacatihi wa shukrih waxay dadka amri jireen dadku inay ilaahay adeecaan oo ilaahay ay u mahadnaqaan dadku iyagoo sideeba haddaba khudbadda noocaasa ka dareeri jireen fayansarifuun fayansarifu saamicuun waqad axabuuhu wa axabahum dadka khudbaddaa dhegaysta khudbadda nebiga iyo saxaabada waxay masaajida ka bixi jireen iyagoo siyaadsada jacayl ilaahay u qabaan subxaanahu wa tacaala isla markaa ku sifoobay wax ilaahay uu ku jeclaado dabeetana wuxuu leeyahy wakhtigii baa dheeraado muddaa ka soo wareegtay khudbaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam arrimaha diineedna isbeddelka wakhtiga inay isla bedelaan maaha laabudda an yakuuna addiinu maxfuudan diintu waa inay noqoto mid la ilaaliyo lagu dheganaado xataa yalqa alcabdu rabbah ilaa addoonku ilaahay uu kala kulmaayo waxaa qarsoomay nuurkii nubuwada wasaarat isharaa'icu walawaamiru rusuman tuqaamu min gayri muraacaati xaqaa'iqiha wa maqaasidiha sharaa'icdii iyo awaamirtii ilaahay waxay noqotay qalfoof iyo sawiro ka maran xaqaa'iqdii iyo maqaasidii ujeedooyinkii laga lahaa wa hada xaalu kaiiri min khutabi lkhutabaa waa khudbad ka maran maqsuudkii iyo xaqiiqadii looga jeeday waa la khudbadeeyey magac ahaan in la yidhaa mooyaane waayo arrimaha khudbadda nebigu ay ku saabsanayd hadday ka maran tahay xaqaa'iqdii khudbadda laga rabiyo ujeeddadii laga lahaa bay ka marantah wixii la rabay dadka inay ufaaidaysana umay faa'iideyn biidn illahi tacaala waxaynu sheegi doonaa khudbad soo socota bal sifaadka looga baahan yahay qofka khudbadaynayaa inuu ku sifoobo si ay khudbadiisu u noqoto mid waafaqsan khudbadii nebiga caleyh salaatu wasalaam ummadana waxtar u leh allahuma salli calaa muxamed wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim baarik calaa muxamedi wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahim wacala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidu majid